بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisa dhinaca biyaha ah oo u dhexaysa dowladaha afghanistaan usbakistan iyo turkmanistan oo ka taagan kanaalka qoshtayba maxay tahay sababta kanaalkan ay dhismihiisa ugu guulaysatay imaarada islaamiga afghanistan ayna ugu guuldaraysteen maraykanka iyo xukuumaddii dabadhilifka ahayd ee uu ka dhisay kaabul labaatan sanno ka hor dowladaha ruushka iyo yukrain oo isdhaafsaday maxaabiistii ugu badnayd tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo moscow oo fulisay mid ka mid ah weeraradeedii ugu weynaa dowladda maraykanka oo maraakiibteeda dagaalka kala baxday badda cas kadib fashilkii ku yimid duulaankii hal sanno ka hor ay ku qaaday maleeshiyaadka xuutiyiinta washington oo qabanaysa dhoolotus militarikii ugu ballaarnaa ma cabsi siyaasadeed mise awood muujin cudurka hargabka shimbiraha oo si weyn ugu faafaya waddanka baraaziil oo ah kan ugu badan ee soo saara digaagga haddaba maxay yihiin falcelinta laga bixiyey iyo saamaynta dhaqaale uu arrinkaasi ku reebi karo dalkan iyo caalamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha dulqacdah sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kanaalka qoshteeb ah mashruuc istaraatiiji ah oo imaarada islaamiga afghanistan ay ka fulinayso afghanistan abuurayna xiisad diblomaasiyadeed oo gobolka ah lix bil un kadib markii xarakada daalibaan ay la wareegtay awoodda afghanistan ayay ku dhawaaqday in dib loo bilaabayo howsha qodista kanaalka qoshteeb ah oo laga hirgelinaya webiga ooma kaasoo sidoo kale loo yaqaano niilka bartamaha aasiya qorshaha dhismaha kanaalkana wuxuu soo bilowday sannadkii kun sagaal boqol iyo kontomeyadii xilligii madaxweynihii hore ee afghanistan maxamed daa'uud khan balse duulaankii midowda sofiyeeti ee dalkaasi kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iyo dagaaladii sukeeye ee xigay ayaa hakiyey dhismaha sannadkii laba kun siddeed iyo tobankii ayaana daraasad cusub oo kanaalkaasi ku saabsan waxaa soo saaray hay-adda maraykanka ee u s aid halka dowladdii ashraf geni ay ku guulaysatay inay qodo toddoba kilomitir oo qura ka hor inta aysan xukunka la wareegin imaarada islaamiga ah kanaalka qoshteeb ah ayaa hadda noqday mid ka mid ah mashaariicda horumarineed ee ugu waaweyn ay hirgelinayso xukuumadda islaamiga ee kaabul ujeeddada mashruucan ayaana ah in dhulka saxaraha ah loo bedelo dhulbereed si loo sugo amniga cuntada islamarkaana loo yareeyo ku tiirsanaanta badeecooyinka laga keeno dibadda si kastana ha ahaatee mashruucan wuxuu cabsi geliyey dalalka dariska la ah afghanistan sida usbakistan iyo turkmanistan oo si weyn ugu tiirsan biyaha webiga amo kanaalka qoshteeb ah wuxuu noqonayaa mashruuca horumarineed ee ugu weyn abid ee laga fuliyo afghanistan iyadoo wax deeq ah aan laga helin dibadda xukuumadda islaamiga ee kaabul ayaana doonaysa inay muujiso kartideeda ku aadan in iyada keligeed ay kanaalkaasi dhisi karto si loo helo dhulbeereed baaxad leh loogana baxo saboolnimada islamarkaana sare lagu qaado badbaadada cuntada mashruucanna wuxuu la jaanqaadayaa dadaallada ay dowladda ku doonayso inay ku daboosho baahida shacabkeeda waxa uu dherarkiisu gaarayaa laba boqol siddeetan iyo toddoba kilomitir halka balliciisanu celcelis ahaan uu yahay boqol mitir halka balliciisanu celcelis ahaan uu yahay boqol mitir qorshaha shaqadana waxay u qaybsan tahay ilaa saddex weji wejiga koowaad ayaa laga fuliyey gobolka balakh oo gaaraysa boqol iyo siddeed iyo toban kilomitir wejiga koowaad ayaana waxa uu ka bilaabmayaa gobolka balakh oo ah boqol iyo siddeed kilomitir wejiga labaad ayaa isagana la marsiinayaa gobollada jowsjan iyo faryaab waxa uuna dhan yahay boqol iyo toddoba kilomitir iyadoo wejiga saddexaadna uu yahay dhismaha kanaalada waraabka iyo shabakad tubooyin biyo ah imaarada islaamiga ah waxa ay sheegtay inay dhammaysay wejiga koowaad ka hor inta uusan dhammaan wakhtigii loo qorsheeyey iyadoo hadda la gudagalay wejiga labaad qiyaastii wakhtiga dhammaystirka mashruucan ayaana waxa uu qaadan karaa ilaa lix sano hase ahaatee saraakiisha dowladdu waxa ay sheegayaan in lagu dhammayn karo wakhti intaas ka yar xogaha la helayo waxa ay tilmaamayaan in kanaalkan uu dhulbeereed u bedeli doono in ka badan hal dhibic laba milyan oo hegtar shaqo abuurisna uu horseedi doono ilaa laba boqol oo kun oo qof wakhtiganna waxaa mashruucan ka shaqaynaya ku dhowaad shan kun oo shaqaale ah iyo afar kun oo qalab culus ah oo ay ka mid yihiin qaadayaal iyo baabuur imaarada islaamiga ah ayaana kanaalkan waxay sidoo kale ku xoojinaysaa ololo warbaahineed aad u xoogan taas oo shacabka loogu soo bandhigayo faa'iidada uu kanaalkani u leeyahay dagaalkii sofiyeeti afghanistan uu ku soo qaaday kun sagaal boqol iyo siddeetameeyadii wuxuu horseeday burbur ballaaran oo saameeyey kaabayaasha biyaha iyo beeraha ee dalka qiyaastii dhulka beerashada loogu talagalay ayaana kalbar oo keliya la beertaa sababo la xidhiira biyo la'aan iyadoo boqolkiiba kow iyo toban oo ka mid ah dhulka beerashada ku wanaagsan aan loo heli karin biyo tanina waa xaalad ka duwan tii dalka uu ku sugnaa kun sagaal boqol iyo toddobaatameeyadii markii afghanistan uu ahaa dal isku filan sidoo kalena soo saarta cuntadiisa xitaana dibadda u dhoofiya daraasad la sameeyey ayaa sheegaysa in kanaalkan uu dabooli karo baahida cunnada dad dhan boqol milyan oo reer afghaan ah marka la gaaro dhammaadka qarnigan islamarkaana wax soo saarka gudaha uu ku kordhin karo afar boqoloo milyan sannadkii xukuumadda ayaana u aragta mashruucan mid muhiim u ah madax bannaanida biyaha iyo badqabka cuntada mashruucan waxa uu ka hirgelayaa saddex gobol oo muhiim ah kuwaasoo kale ah balakh oo ah halka uu ka bilaabanayo jawsaan iyo faryaab oo uu ku dhammaanayo webiga oomana wuxuu u dhexeeyaa afghanistan iyo dalalka deriska la ah ee usbekistan iyo turkmanistan wuxuuna kanaalkan saameyn ku yeelan doonaa oo uu barwaaqo u yahay goobaha hadda la marsiinayo oo ahaa kuwa oomana ah haddaba maxay tahay sababta mashruucan ay ugu guulaysatay imaarada islaamiga ah ayna ugu fashilmeen dowladihii hore xukuumaddii hore waxay bilowday mashruucan iyadoo taageero ka helaysa hay-adda u s aid ee maraykanka laakiin sida ay sheegayaan ila wareedyo mashruucu wuxuu wajahay caqabado badan oo ay ka mid yihiin masuq maasuq iyo faragelin dhinaca siyaasadda ah mid ka mid ah saraakiishii hore ee dowladda afghanistan ayaana sheegay in dalalka deriskala ah ay carqaladeeyeen iyagoo bixinaya lacaga laaluush ah si kastaba ha ahaatee xarakada daalibaan ayaa hadda ku guulaysatay in mashruucan ay hormariso waxna ka qabato amniga webiga amo ama sidoo kale jayxon waa webiga ugu ballaaran ee bartamaha aasiya wuxuuna maraa lix dal wuxuuna caan ku yahay isku xirnaanta dalalka uu maro waxayna wararku sheegayaan in imaarada islaamiga ay damacsan tahay in saddex biyo xirayno oo koronto laga dhaliyo ay samayso waxaana sidoo kale soo ifbixaysa qayladhaan ka imaanaysa dowladaha deriska ah sida usbekistan iyo turkmanistan oo sheegaya in biyeyri ay soo wajihi karto heshiis dhacay sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ayaa lagu qaybsaday biyaha webiga iyadoo wax taxgelin ah aan la sinin afghanistan oo markaasi uu qabsaday midowga sofiyeeti balse ilaa iyo hadda heshiisyadaasi kama soo bixin wax natiijo ah ismariwaaga gobolka usbekistan iyo turkmanistan waxay si weyn uga hor yimaadeen mashruuca kanaalkan iyagoo sheegay in hoos oo u dhigayo socodka biyaha taasoo saameyn ku yeelan karta beeraha gaar ahaan kuwa suufka oo muhiim u ah dhaqaalahooda waxaana jira baaqiyo dalbanaya in mashruuca loo maareeyo si xirfadaysan iyadoo la ilaalinayo deegaanka islamarkaana biyaha aysan isdhimaynin dhanka afghanistan waxay xukuumadda kaabul ay sheegtay inay xaq u leedahay inay ka faa'iidaysato boqolkiiba soddon biyaha ay ka darsato webiga wasiirkii hore ee waraabka biyaha afghanistan careef nuurzai waxa uu sheegay in mashruuc uusan ahayn sababta xiisadda gobolka balse ay jiraan dhibaatooyin kale oo qadiimi ah oo aan weli xal loo helin webiga amo wuxuu sannadkii wadaa biyo dhan toddobaatan iyo shan bilyan oo mitir kiyuubig afghanistanna waxay ka isticmaashaa oo keliya boqolkiiba toddoba mashruuca qoshteeb ah ayaa noqonaya fagaaro ay isku hayaan afghanistan iyo dalalka deriskala ah xukuumadda kaabulna waxay u aragtaa mid istaraatiiji ah halka dalalka deriskala ahna ay cabsi ka qabaan saamaynta ku imaan karta wax soo saarkooda iyo biyihii ay heli jireen inkastoo afghanistan aysan qayb ka ahayn heshiisyada caalamiga ah ee biyaha daalibaan waxa ay sheegaysaa inay sharci u leedahay isticmaalka biyaha gudaha xuduudaheeda taasina waxay noqotay fariin siyaasadeed oo ay daalibaan u dirtay bulshooyinka caalamka iyo inay diyaar u tahay horumar iyo in aan la iska indhatiri karin ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixintan uu qoray markaska daraasaadka ee aljaziira
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suheybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa ruushka iyo ukrain oo isdhaafsaday maxaabiistii ugu badnayd tan iyo bilowgii dagaalka xilli moscow ay fulisay mid ka mid ah weeraradeedii ugu weynaa inta uu hardankan socdo sida ay baahiyeen majalada ay ka mid tahay kiev independent dowladaha ruushka iyo ukrain ayaa isdhaafsaday maxaabiistii ugu badnayd tan iyo markii uu dagaalkan bilowday saddex sano ka hor iyadoo mid weliba uu sii daayay ilaa saddex boqol iyo sagaashan maxbuus oo ay ku jiraan askar iyo dad reed ah waxay tani ahayd ayay warbixintu leedahay wejiga koowaad heshiis lagu doonayo in la isku dhaafsaday ilaa kun maxbuus oo ay dhinacyada kala haystaan madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa xaqiijiyey in wejiyo kale oo dhowr ah ay harsan yihiin kuwaas oo ay isku dhaafsan doonaan maxaabiis dhowr ah iyaga iyo ruushka dhanka kale xilli isdhaafsigan maxaabiista ay socdeen ayay jiriirada waxay leedahay ruushka ayaa fuliyey mid ka mid ah weeraradiisii ugu culsaa tan iyo sannadii laba kun labaiyo labaatan kadib markii ay xukuumadda moscow weeraro dhanka cirka ah ay ku qaaday magaalooyin fara badan oo ay xitaa ku jirta caasimadda kiyev dowladda ruushka ayaana riday ilaa saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba gantaal iyadoo adeegsanaysa diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn waxaana burburay dhismayaal tirabeel ah halka ay dhinteen ilaa labaiyo toban qof dhaawacna uu soo gaaray in ka badan toddobaatan kale xukuumadda moscow ayaana weerarkan fulisay iyadoo dowladda ukrain iyo gudaha waddankaasba looga dabaaldegayey maalin loogu magacdaray maalinta kiyef gunaanadkii wadahadaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga una dhexeeyey labadan dhinac waa ukrain iyo ruushke ayaa kusoo idlaaday sida warbixinadii horeba ay sheegayeen natiijo aysan ukrain iyo reer yurub intuba ku qancin iyadoo khilaafkii ugu horreeyey ee kalfadhigaasba uu ka bilowday in valadimir putin uu soo xaadiri waayey shirka maadaama horey loogu ballansanaa maraykanka oo ka baxaya badda cas kadib markii uu la kulmay fashil iyo khasaare xooggan heshiisna uu la galay maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman waa qodob kale oo aan ku midacsan doonno xubinta wargeysyada sida ay baahiyeen majallado dhowr ah oo ay ka mid yihiin stribis iyo the economist times maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay si kadis ah ku bilaabay in uu ka baxa biyaha badda cas kadib markii lasoo tabiyey in markabkiisa xambaara diyaaradaha ee u s s hari iyo ciidamadiisa badda casba ay bilaabeen socdaal ay dib ugu laabanayaan gudaha dalka maraykanka tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii maraykanku uu la kulmay khasaare muuqda iyo weeraro joogto ah oo kaga imanaya dhanka xuutiyiinta yeman iyo cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibaddaba isugu jira donald trump ayaana heshiis la gaaray maleeshiyaadkan ay dacmiso xukuumadda shiicada ah ee iiraan tani ayaana qayb ka ah heshiiskii ay wada gaareen dhinacyada waxay warbixintu leedahay u s s hari ayaa laga rarayaa gobolka kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu amar ku bixiyey in la joojiyo howlgalkii ay ugu magacdareen operation row rider kaasoo lagu beegsanayay xuutiyiinta taasoo loo arkay in maraykanku uu dib uga gurtay dagaalkii uusanna si buuxda ugu soo diyaargaroobin markii hore inta uu markabkan badda cas joogay ayay majallada the economist times waxay sheegaysaa in ay dhaceen weeraro dhowr ah oo khasaare u geystay maraykanka sida dharbaaxadii culsayd ee ku dhacday ilaa saddexdii diyaaradood ee f a siddeed iyo toban kuwaas oo qiimo sare ugu fadhiya dowladda maraykanka tanina waxay muujisay qaladaadka isdabajooga ah ee howlgalka uu ku dhawaaqay maraykanka ee uu sheegay inuu ku tirtirayo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaa sidoo kale dhacay shil markab oo ganacsi oo lama filaan ah taasoo sababtay in taliyihii markabka u s s hariyi xilka laga qaado gunaanadkii waxay warbixintu leedahay inkastoo aanan faahfaahin buuxda laga hin heshiiska ay wada gaareen xuutiyiinta iyo maraykanka haddana tani waxay fadeexo cad ku noqotay xukuumadda washington oo sheegata quwadda caalamka maadaama ay wiiqi weysay maleeshiyaadkan oo aanan inta badan haysan awoodaha casriga ah ee ay ku faanto xukuumadda washington haddii aan halkaa uga tallaabno qodobkaas aan markaan soo qabto warbixin ka hadlaysa maraykanka oo qabanaya dholatus militari oo ballaaran ma awood muujin mise cabsi siyaasadeed sida ay baahiyeen wargeysyo ay ka mid yihiin washington post iyo new york magazine madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya dholatus militari oo ballaaran kaasoo ka dhici doona markii ugu horreysay gudaha washington d c afar iyo tobanka juun ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan waxaa ka qayb qaadan doona ayay warbixintu leedahay ilaa lix kun iyo lix boqol oo askari iyo boqol iyo konton gaari oo kuwa militariga ah konton diyaaradood iyo labaatan iyo siddeed hangiyada noocyadooda kala duwan qiimaha lagu qiyaasay dholatuskan ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in ay gaaraysa inta u dhexaysa shan iyo labaatan ilaa afartan iyo shan milyan oo dollar iyadoo qarashkaas uu imaanaya xilli maraykanku uu wajahaya culaysyo dhaqaale iyo isbeddel ballaaran oo lagu sameeyey siyaasadda militariga sida in donald trump uu militarigu ka saaray barnaamijyo kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen oo uu horay u hirgeliyey nidaamkii biden waana sidaa ay qiraysa saxiifadda washington post dhowlatuskan ayaa loo arkaa mid trump uu doonayo in uu ku muujiyo awood militari maadaama xilligan ay sii kordhaysay xiisadda caalamiga ah ee la xiriirta awoodaha sida shiinaha iyo ruushka sidoo kalena tani waxaa loo arkaa ayay warbixintu leedahay inuu trump ku doonayo inuu ku xoojiyo taageeradiisa gudaha gunaanadkii waxay majalladahan sida wadajirka ah warbixinta usoo wada saaray ay sheegayaan in dholatuskan uu wajahayo dhaleeceen ballaaran iyadoo dad badani ay u arkaan inuu yahay mid aanan loo baahnayn keliyana uu yahay mid trump uu dantiisa ka dhex arkay waana xilli casrigii maraykanku uu u muuqdo mid haadaan kasii dhacaya guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray برنامج كعالم اليوم سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag cudurka hergebka shimbiraha ayaa si weyn ugu faafaya waddanka baraaziil oo ah kan ugu badan ee soo saara digaagga haddaba saameyn intee la-eg ayuu cudurkani ku keeni karaa dhaqaalaha dalkan iyo caalamka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
baraaziil waa dalka ugu badan ee caalamka looga soo dhoofiyo digaaga iyo ukumihiisa intaaba wax soo saarka dalkan wuxuu sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatankii marka laga hadlayo digaaga uu ahaa shan dhibic laba boqol sagaashan afar milyan oo tan kaas oo ahaa nambarkii ugu badnaa abid ee dalkaasi u xaqiijiyo xaddigan ayaa ka dhignaa koror ku yimid wax soo saarka iyadoo lagu qiimeeyey in saddex boqolkiiba sare u kacay intaajka markii loo eego sanadkii ka horreeyey ee labada kun saddex iyo labaatan dakhli ahaanna wax soo saarka sanadkii tegay ee dalkan waxaa dhoofinta digaaga uga soo xarooday lacag dhan sagaal dhibic sagaal boqol labaatan iyo siddeed bilyan oo doolar si kastaba ha ahaatee dhoofinta digaaga ee dalka baraaziil waxaa wajahayaa saameyn xoogan oo kaga imaanaysa cudurka halista ah ee hargabka shimbiraha markii ugu horreysay waxaa bishan dalkaasi baraaziil laga soo sheegay inuu ka dilaacay cudurkan kaas oo laga helay mid ka mid ah beeraha lagu xanaaneeyo digaaga oo ku taal gobolka rio grandi do sul Brazil ayaa isku dayeysa inay xakameyso khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay cudurkan hargabka shimbiraha kaas oo sababay hoos u dhac ku yimid dhoofinta hilibka digaaga iyo khasaare xoogan oo soo gaaray dhaqaalaha dalka kadib markii tobanaan dal ay joojiyeen iibsashada hilibka digaaga ee laga soo dhoofiyo Brazil kuwaas oo ay ku jiraan Shiinaha dalalka midooda Yurub iyo sidoo kale dalka Argentiin wadamo ay ku jiraan kuwa carabta ee iyagana waxa ay raaceen isla habkan iyagoo joojiyay soo dhaafsashada hilibka digaaga ee laga soo saaro Brazil shiinaha oo ah soo iibsadaha ugu weyn ee loo soo dhoofiyo hilibkan ayaa gebi ahaanba mamnuucay in dalkiisa loo soo waarido halka sidoo kale dowladda Brazil ay iyadu qudheeda qaaday talaab ay xayiraado ganacsi ay ugu soo rogtay macaamiisha ganacsatada waaweyn ee gobolka Rio Grande do Sul si kastaba Brazil ayaana qaadan talaab ay xayiraado guud dalka ugu soo rogayso iyadoo keliya soo saartay awaamir ku kooban magaalada Montenegro iyo hareeraheeda maadaama gobolka Rio Grande uu yahay gobolka saddexaad ee ugu badan ee dalkaasi marka laga hadlayo soo saarista digaagga iyo ukuntooda dhanka markaan eegno saameynta dhaqaale ahaan la filan karo in dalkan uu ka soo gaaro cudurka hargabka shimbiraha dalkan ayaa wax ka badan soddon iyo shan boqolkiiba waxa uu soo saara digaagga la dhoofiyo ee caalamka shiinaha ayaana ah dalka ugu weyn ee soo dhaafsada inta badan hilibka shimbirahan waxaana xaddiga loo waariday dalkaas sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar labaatan lagu qiyaasay toban boqolkiiba guud ahaan wax soo saarkii dalka Brazil ee digaagga warbixinadu waxay sheegayaan in khasaaraha bilaha ah ee ka dhalanaya kaliya tallaabada uu shiinaha ku joojiyay soo dhaafsashada hilibka digaaga ee Brazil ay tahay boqol milyan oo dollar taasoo macnaheedu yahay in shiinaha uu bil waliba soo dhoofsanayay ugu yaraan boqol milyan wax lagu qiimeeyey oo hilibka digaaga ah ee uu soo saaro dalka Brazil natiijadii ka dhalata cudurka hargabka shimbiraha waxa ay dowladda Brazil ku riixday in ay si kumeel gaar ah u joojiso dhoofinta hilibka digaaga ee laga soo saaro dhammaan deegaanada gobolka Rio Grande do Sul taas oo hoos u dhigaysa dhaqaalihii xooganaa ee dowladdan ka soo galayay dhankaasi ka hor soo ifbixi cudurkan gaar ahaan wixii ka horreeyey bishan May waxaa tiro ku qiyaasan 26 milyan 537,584 digaaga howla gowracay loo iibgeynaya suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah sida ay sheegtay hay-adda kormeerka federaalka ee hoos tagta wasaaradda beeraha ee dalkaasi wasaaraddan ayaa waxa ay sheegtay in hakintaasi kumeel gaarka ah ujeeddadeedu tahay ilaalinta sumcadda xoosaarka Brazil ee suuqyada caalamiga ah sida warka u dhigtay iyo in si degdeg ah dib loogu bilaabo dhoofinta marka la xakameeyo cudurka waxaa sidoo kale ku qiyaastay in hakadkaasi ku yimid dhoofinta hilibka digaaga ay u horseedi karto Brazil khasaare dhaqaale oo u dhexeeya boqol ilaa laba boqol milyan oo dollar dowladdan ee dadaal xoogan waxay ku bixinaysaa in la nadiifiyo beerta cudurka hargabka shimbiraha uu ka dilaacay lana gowraco dhammaan xoolihii ku jiray waxaana la dhisay xayndaabyo looga hortegayo faafinta cudurka hase ahaatee weli lama hubo in cudurku uusan ku faafin meelo kale oo ka mid ah gobolka Rio Grande do Sul ama gobollo kale oo Brazil ka tirsan sida Ceará, Santa Catarina, Tocantins iyo Pará beertan uu ka dilaacay cudurka waxay hoy u tahay in ka badan lix boqol nooc oo shimbiro ah ay ku jiraan noocyo halis ugu jira dabargo sida ay sheegtay wasaaradda beeraha halista fayraska uu ku leeyahay dadka ayaa ah mid aad u hooseysa waxaanay ku sheegtay kiisas kooban oo badana ku dhaca shaqaalaha si joogtaha ula macaamila shimbiraha cudurka qaba ha ahaadeen kuwa nool ama dhintay dhankeeda hay-ad caalami ah ayaa waxay ku baaqday in digaaga la talaalo si looga gaashaanto khatarta cudurka hargabka shimbiraha hay-addan oo si gaara kaga shaqaysa caafimaadka xoolaha ayaa sheegtay in talaalka xoolaha uu si weyn gacan uga geysto joojinta faafitaanka cudurrada halista ah laguna ilaalin karo caafimaadka dadweynaha iyadoo la xaqiijinayo in ganacsiga uu sii socdo baaqina waxaa ku soo beegmay xilli cudurka halista ah ee hargabka shimbiraha oo carqalad xoogan uu ku hayo wadamo badan oo qayb ka noqotay Brazil taasoo u dambeysay islamarkaana lagu arkay cudurkani dalkan oo sida aan soo sheegnay ah dhoofiyaha ugu weyn ee digaaga ee adduunka ayaa waxa uu xaqiijiyey in toddobaadka lasoo dhaafay uu martigeliyey faafitaankii ugu horreeyay ee cudurkan sida aadka u faafaa ka hor furitaanka shirweyne axadii isbuuci lasoo dhaafay hay-addan u qabsoomay ayaa mid ka mid ah mas-uuliyiinteed wuxuu warbaahinta u sheegay in talaalku yahay qalab aad u wanaagsan haddii loo heli karo xoolaha balse ay ku xiran tahay waddan kasta gobol ama ururo isku xiran inay go'aansadaan haddii adeegsigiisu ku habboon yahay xaaladooda iyo in kale hay-addan oo fadhigeedu yahay faransiiska magaceedana loo soo gaabiyo w o a h ayaa jimcihii warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in in ka badan lix boqol soddon lix milyan oo shimbirood ee labaatan sano gudahood ugu dhinteen cudurka hargabka shimbiraha sidoo kale cudurkan ayaa hadda bilaabay inuu ku faafo sinfiga ama xayawaanaadka naasleeda ah oo ay ku jirto lo-da caanaha leh sidaba laga soo diiwaan geliyay dalka maraykanka halka sidoo kale uu haleelay boqolaal qof oo ku kala nool dalal ay ugu horeeyaan kuwa reer galbeedka taasi waxay keentay cabsi iyo walaac xoogan oo laga qabo in cudurkan uu u gudbo heer uu sababo faafitaan guud oo hor leh taas oo laga digayo ugu dambeyn waxaa in la xusaa muudaan arrin ay balaarujinayaan dhakhaatiir caafimaadka ah taasoo ah in si adag lasaga hubiyo nooca hilibka digaaga ee qofku iibsanayo waxaa sanadihii u dambeeyey si adag usoo ifbaxay hilib lasoo farsameeyey oo kuwa digaaga ah tusaale ahaan in la buufiyo oo la cayiliyo ka hor karinta ama in iyada oo noolba la siiyo daawooyin wax ka beddelaya jirhkeeda iyo hilibkeeda intaba waxaa sidoo kale baraha wax lagu daawaday ee social mediaha ku faafsan muuqaalada iyadoo cirbado lagu buufinayo digaaga ka hor intaan la karin si looga dhigo mid caylan ama la cuni karo wakhti dheer yacni ay badato haddaba saameynta caafimaad ahaan ee bani'aadamka ay u leedahay ay dhakhaatiirtu waxay ku sheegeen mid khatar ah oo si xun u garaafeysa badqabka jirka hilbaha noocan ah waxa ay tacdiiliyaan ama ay khaldaan hormuunaadka iyagoo soo kordhiya xanuuno cusub waxay leeyihiin subag dheeraada oo qofka saameeya iyadoona laga dhaxlo cunidooda cudurka kolestaroolka halkay ku sii siyaadiyaan dad kala ildaran cudurkaasi waxaa intaas sii dheer inay keenaan mashaakil iyo dhibaato dhanka wadnaha ah dhakhaatiirta intaa waxay ku dareeyaan in digaaga lasoo buufiyo uu leeyahay macaan saa'ida ah oo ka badan midda lagu yaqaan digaaga caadiga ah taas oo qofka ku rixaysa inuu si xaddhaafa u isticmaalo arrimahan oo idilna waa waxa ay ka digayaan khubarada caafimaadka kuna talinayaan in laga digtoonaado
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى